Shaqaaqadan oo barqadii maanta ka dhacday magaalada Kismaayo gaar ahaana mid ka mid ah hoteelada waaweyn ee ku yaala magaalada Kismaayo ayaa waxaa ku dhintay hal askari oo ka mid ah ciidamada ammaanka sidoo kale isla mar ahaantaana ka mid ahaa ilaalada mid ka mid ah musharaxiinta Jubbaland u taagan xilka madaxtinimada sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka mid ah ciidamada booliska waxaana isku dhacooda dowladda Soomaaliya oo ka hadashay ay sheegtay in ay halis ku tahay dhanka ammaanka sida uu sheegayo wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda federaalk Soomaaliya jenaraal cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo ku eedeeyey weerarkaasi loo geystay ilaalada mid ka mid a musharaxiinta uu ka dambeeyey maamulka jubbaland sida uu tilmaamay wasiirka amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya shir ka midaan janaaid wuxuu ku saabsan yahay marka koowaad waxaan u tacsiyeynayaa dadkii ku nafwaayey falkii argixisada ahaa ee saakay uu ku qaaday hotel agan ee magaalada kismaayo madaxweynaha wakhtigiisu dhammaaday ee jubbaland axmed maxamed islaan dadkaas oo isugu jiray dad shacab ah iyo qaar ka mid ah ilaalada siyaasiyiinta gaar ahaan senator eliyas bedel gaboose ilaaladiisii waxaan leeyahay intii ku dhimatay allah u naxariisto intii dhaawacantayna allah u boogadhayo waxaan rabaa inaan cambaareeyo dagaalka axmed madoobe uu ku qaaday hoteelka ay degganaayeen siyaasiyiinta iyo dadka shacabka ah ee magaaladooda kismaayo nabadda ku joogay ee maxaa la yidhahdaa ayagoon wax dhibaataa geysanin uu saakay alaseydii ku dhardhaaray dagaal arxandarre ah taasoo tilmaamayso sida axmed oga go'an tahay inuu dagaal sokeeyo ka dhex dhaliyo dadka ehelka ah ee ku wada nool jubbaland
inkastoo dowladda soomaaliya maamulka jubbaland weerarkii saaka ka dhacay mid ka mid a hoteelada ku yaala magaalada kismaayo uu ku eedeeyey ayaa haddana waxaa arrintaasi ka jawaabay oo ka hadlay kuwaasi uu sheegay in isku dhacan uu ka dambeeyey kadib markii ciidamada booliisku ay ku raad joogeen gaari falal liddi ku ah amniga ka sameynaya magaalada gudaheeda islamar ahaantaana horey u lahaayeen ciidamada booliiska ha yeeshee ay shaqaaqo halkaasi kala kulmeen ciidamada ammaanka dhamme shukri faarax ducaale oo ka mid a saraakiisha ciidamada booliska jubbaland oo shir jaraad ku qabtay xarunta taliska qaybta booliska gobolka jubbada hoose ayaa faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen bismi illaahi raxmaan iraxiim magacaygu waa dhamme shukri faarax ducaale maanta oo ay taariikhdu tahay addexiyolabaatanki novembar laba kun labaatan iyo afar gaari ay leeyihiin ciidanka booliiska dowladda jubbaland oo horey u wadan jiray taliyihii hore ee ciidanka booliiska ee dowladda jubbaland ayaa bar control lagu joojiyey baawarkaasoo muddadii u dambeysay ama waayihii u dambe si khaldan ama wax sharciga lid ku ah kaga shaqaynayay magaalada gudaheeda halka maanta markay booliisku bar control lagu joojiyey ilaaladii musharaxiinta xabad halkaasi ay ku fureen xabaddaasina waxay sababtay in ay dhaawacaan laba sarkaal oo ka tirsan ciidanka booliiska halka mid ka mid a ilaalada musharaxiinta uu meeshaasi ku geeriyooday baabuurkii iyo istaafyadii kale ee la socday dhammaantood waxaa gacanta ku haya ciidanka booliiska halka kale shacabka waxaanu faraynaa wax dhibaato inaysan magaalada ka jirin xasiloonina loo wada joogo
maxamed salaad omar wasiirkii hore ee gaadiidka duulista iyo hawada islamar ahaantaana ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada jubbaland ayaa dhankiisa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada kismaayo waxa uu ugu baaqay dhinacyada in xaaladda la dejiyo islamar ahaantaana doorashadu ay ku dhacdo si cadaalada si dadka u taagan xilka madaxtinimadu ay si nabadgelyahay ugu tartamaan xilkaasi
sida aad la socotiin maanta wiil dhallinyaro oo xidigla ah oo askarta ka tirsan ayaa maanta kismaayo ku geeriyooday waan u tacsiyeynayaa isaga iyo dhammaan ciidamada uu ka tirsanaa ee bulshada jubbaland waxaan runtii rabaa inaan fariin u diro dhinacyada ishayo dhammaantood in aad looga foojignaado inay wiilkaas kadib insha allahu tacaala aynan dhibaato sidaas oo kale ah aynan dhicin xilku waa meerto waa la gaari doonaa xilligeeda sida ugu habboon ee lagu raadinayo inaan ku raadinno dowladda jubbaland in runtii ay tusto dabacsanaan ay tusto dadka dhaliilsan ama dadka wax sheeganaya inay intaas ku dadaasho amniga in aada loo xoojiyo ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala aad baa mahadsantiin asalaamu calaykum tan iyo markii jubbaland ay cagta saartay wadada doorashada waxaa magaalada kismaayo ka bilowday dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay wadaan musharaxiinta iyadoona ciidamada ammaanka ee maamulka jubbaland la dhigay wadooyinka waaweyn ee magaalada waxaana bulshada ay ka cabsi qabaan iskudhacyo dhex mara ciidamada ammaanka iyo sidoo kale ilaalada musharaxiinta taasoo saaka ka dhacday magaalada kismaayo aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo